runtii howlgalkan howlgal wuxuu ahaa qorshaysan oo dowladda federaalku u fasaxday ciidamadeena iyo ciidamada aan saaxiibada nahay nagala qayb qaata sidii loo ciribtiri lahaa kooxahan argixisada al-shabaab howlgalkaas qorshaysnaana wuxuu kusoo dhamaaday si guul ah waxaa aada loo bartilmaameysanayay horjooge kamid ah kooxahan argixisada al-shabaab oo lagu magacaabo cali maxamed xuseen cali jabal waxaana la aaminsan yahay in talogalkaas in lagu guulaystay muxuu aha horjoogahaas argagixisaa ahna lagu qaarijiyey walow wixii tafaasiil dheeraada gadaal laga soo sheegi doono laakiin ilaa iyo hadda howlgalkiina waa la fuliyey si wuxuu ku dhamaaday oo guul ah ninkan isaga ahna cali jabal runtii wuxuu ahaa shaksi magaaladan muqdisho qaraxyada iyo soo abaabuli jiray kusoo hagi jiray sidii shacabkan maaragtay loo layn lahaa runtiina maanta waa neecaaw wanaagsan haddii la ilaahay ninkaas naga dulqaaday in muxuu ahaa ummadda soomaaliyeed ee aada u nafisi doonto howlgalkan waa howlgal runtii muddana socday haddana socon doona madaxweynahana ay ka go-an tahay in kooxahan argixisada la cirib tiro cid allaale ciddii ka faa'iidaysanaysa cashiska madaxweynahana lasoo dhaweyn doono laakiin cid allaale ciddii iska dhaga adeysa ee doonaysa inay shacabka laayaanna aladan qorshaysan waa kuwo badan oo socon doona muddo inta laga cirib tiro kooxahan argagixisada marka sidaas daraaddeed waa ka xumahay oo ma faahfaahin karno laakiin waxaan sheegi karnaa in loo diyaar garoobay qorshaha oo lagu talagal ahaa qorshihiina lagu guulaystay maantana aan rajaynayno cali jabal iyo wixii uu soo abaabuli jiray in shacabka soomaaliyeed ay ka nasan doonaan muddo iyadoo kuwa kalena aan ku raadjoogno waxaa kaloo iyadana tilmaan u tahay fariin cad in madaxweynuhu ay ka go-an tahay in kooxahan argixisada meel kastoo joogaan inaysan dhuuman karin in laga daba tegi karo ciddii la bartilmaameysadana sidaas oo kale loo heli karo marka taasna waa fariin guud oo loo diraya kooxahan